بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله حين كل حشرني كتاب التوحيد عشر كان وعشر كبغول أفرتن يكو وحان كشرحينا بابك أفرتن يصدح وشيخ أبابي baabu qowli maa shaa allah washiit macnaha nahyiga ku soo arooray in la yidhaahdo maa shaa allah washita ayuu baabkan shiikhu u guntay waxa uu keenay saddex xadiid saddexdaa xadiid ayaynu casharkan ku sharaxaynaa kabacdina masaa-ishana gaar baan ka dhigaynaa awalan munaasabada baabka u keenaya qowlkan maa sha allah washita waawgaas aynu horena uga soo hadalnay oo waawulcadfi waxa uu ku tusiyaa ataswiya ayuu ku tusiyaa waa tii aynu soo marnay oo culimadu ka hadleen axaadiis horena inoo soo hormartay in la yidhaahdo maa shaa allah huma shita adiladii marka ku soo aroortay ayuu inoo tilmaamayaa waayo waa min ashirki in la yidhaahdo maa sha allah washita waliba culammada qaar waxay yidhahdeen sida sheekh cuthaymiin iyo hadduu qofku yidhaahdo maa sha allah washita wuuna ictiqaadsan yahay markaa ictiqaado mashiicada ilaahay iyo mashiicada addoonka inay siman yihiin waa shirku akbar laakiin hadduu ictiqaado macnaha uu iska dhaho isagoon saa ictiqaadsanayn shirku asqar bay noqonaysaa shirku alfaad baa la yidhahdaa waxa uu yidhi sheikhu raximah allahu tacaala can qutayla nusqooyinka qaar waxay dhigayaan imraata juhayna imraata oo qabiilka juhayna qutaylah ayaa la yidhahdaa waa saxaabiyad oo waxa weeye ansaara oo waxa weeye macruufa ayaa la yidhahdaa bintu safiya ayaa la yidhahdaa gabadhaa saxaabiyadda waxay tiri ana rajulan min alyahuud ayaa nebiga u yimid calayhi salatu salaam jaa rajul min alyahuud faqaala waxa uu ku yidhi inakum tushrikuuna nusqooyinka qaar baa waxay dhigayaan inakum tunadiduuna wa tushrikuun ay nid baad samaynaysaan oo aayaddii falaa tajcalu ilaahi andaadan marka nidna waad samaynaysaan shirkina waad samaynaysaan wa tushrikuun taquuluuna waxaad odhanaysaan macnaha shirkigii buu tilmaamayaa taquuluuna waxaad odhanaysaan haddaad tihiin muslimiintii maa shaa allah washita waxaad odhanaysaan maa shaa allah washita wataquuluuna waxaad odhanaysaan markaad dhaaranaysaan walkacba walkacbati kacbadaa ku dhaaranaysaan fa amarahum nabiy sala allahu calay wasalam nebigu wuxuu amray saxaabadii an yaquuluu inay dhahaan idaa araaduu an yaxlifuu markay doonaan inay dhaartaan an yaquuluu inay yidhaahdaan warabbi lkacba marka in kacbada keligeed lagu dhaarta lama ogola laakiin in la yidhaahdo rabbiga kacbada ayaan ku dhaartay waa markaa waa sax weeye ilahay baad ku dhaaratay laakiin kacbada keliya haddaad ku dhaaratid wax makhluuqaad ku dhaaratay marka shirki baad ku dhacaysa wa an yaquuluu inay yidhaahdaan maa shaa allah huma shita haddaad tidhahdid maa shaa allah wa shita oo waawga aad ugu cadaftid mashiicada ilaah iyo mashiicada addoonka aada waaw alwaaw aad ku cadaftid waawgu wuxuu ku tusaa ataswiya waa la sinaan walmaciya ee kuma tusiyo tartiib iyo taraakhi amaa thuma waxay ku tustaa altartiib waaltaraakhi saas ayuu markaa nebigu amray waxa ui rawaahu nasaa'iyu wa saxaxahu imaamu nasaa-i xadiidka wariyey waa xadiid saxiixa nasaa-i waa warinayaa sunan sunaha kitaabkiisa sunahana waa ku warinayaa sunanka camal yowmi waleyla kitaabkiisana waa ku warinayaa imaam axmed iyaa warinaya waa xadiis saxiixa sheikh albani raximah allahu tacala oo saxiixinaya oo waa xadiis saxiixa idan xadiidkan marka wuxuu ina tusayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam ninkaa yahuudigaabaa u yimid markaasuu wuxuu u sheegay uu yidhi idinka muslimiintaa labadaa iray oo aad samaynaysaan waa shirki nebigu kuma inkirin marka waayo culummadu waxay yidhaahdeen qofka haddii wax xaqa uu kuu sheego walow isagu ha khaldanaado walow kaana kaafiran gaalba ha noqdee waxa uu kuu sheegay xaq hadday yihiin oo diinteennii waafaqsan waa la qaadanayaa ma aha in isaga laga qaadanayo oo hadda sheegidda uu isagu sheegay arrintii kuma noqon mamnuuc ee waxay ku noqotay taqriirka nebiga calayhi salaatu wasalaam waayo axaadiidta nebiga waxaa loo qaybiyaa qaar waa qawli oo waa aqwaal qaarna waa afcaal qaarna waa taqriir marka taqriirku waxa weeye nebigu waa u qiray qof ninkan markuu sheegay kelmaddii ayuu u qiray sidii yahuudi kaleba intuu ugu yimid xabru min axbaar alyahuud uu tilmaamay awoodda ilaahay iyo siduu dhulka u maamulo nebigu markaas uu qoslay tasdiiqan lil maaragtay ninkaa yahuudiga ah oo xabriga waa caalim min culamaa alyahuud buu ahaa idan marka looga tegi mayo wixii xaqa yahuudi baa sheegay bal waa la qaadanayaa laakiin waxa lagu camal falayo oo uu ku noqday sharciga waa taqriirka iyo amarka nebiga calayhi salaatu wasalaam halkan marka culimmadu waxay soo arooriyeen sida sheekh cuthimeen oo kale waxauu yidhi ishkaal baa ku soo arooraya see nebigu u ogaan waayey arrintan maxaa la odhanayaa yahuudigaasaa ogaaday nebigii iyo saxaabadiina ma ogaanin waxay culimmadu dhowr qowl bay kaga hadleen qaar waxay yidhaahdeen nebiga calayhi salaatu wasalaam sida xadiidka dambe ku imaan doona wuu maqlay kalaamka wuu ogaa laakiin wuu ka xishooday inuu ka nahiye maadaama aan waxyi ku soo degin marka waxyi ma imaanin arrintaa mancinaya ee nebigu kama xishoodeen mana joojiyeenoo wuu nahyin lahaa laakiin waxyi baan ku soo degin marka waxyiguu sugayey markaa ninkii markuu saa ugu sheegay ayaa waxyigu u yimid markaasuu nebigu xarimay arrintaas oo yidheen lama odhan karo mar dambe maasha allah washita ha marka waayo nebigu hadduuna ogaan xataa ilaahay baa ogaa haddii ilaahay ogaana xikmad unbaa ku jirtay waxaa kaloo ku jirta baraarujin laynagu baraarujinayo waxa xaqa ah inuu xataa ka imaan karo qof mukhaalifa waxay kaloo culimmada xadiidkan ka daliishadaan waxay yidhahdeen xadiidkani daliil uma aha in ahlu bidaca wax laga qaato dadka ahlu bidaca iyo gaalada iyo dadka khariban in la yidhaahdo cilmi iyo diin baan ka qaadanaynaa looma daliishan kara yidhahdeen sababtu waxa weeye ma la aaminsana oo waxa weeye waa mawdicu tuhma oo diintoodii laguma kalsoona sidaa daraaddeed waxba laga qaadan mayo sunnaha ayaad ku dhegaysaa haddii kale bidcadoodaa ku gelaysa rag badan bay culummadu sheegeen oo fara badan oo markii hore sunnaha ku dheganaa markay ahlu bidaca dhex galeenna bidcadii la tagtay oo waxa weye hadhow ahlu bidaca noqotay calaa kulli xaal marka xadiidka sidaas ayuu yahay macnihiis labada xadiidoo dambena waa ku daraynaa macnihii waa iswada keenayaan laakiin dad baa u daliishada maaragtay shaydaanba waxbaa laga qaato abu hureyra ka qaatay sadaqaka wahuwa kaduub hadda waxaa cilmigu ku noqday oo loo qaatay abu hureyre iskama qaadan shaydaan warkii markuu nebigu u taqriiriyey kabacdi buu qaatay marka taqriirka nebiga weeye waxa la qaadanayo qof kale oo khaldan wixiis lama qaadanayo hadda hadduu sharciga khilaafi lahaa lama qaateen marka sidaas weeye sida saxda ah qaala waxau yidhi shiikhu walahu ay can imaam nasaa-i oo xadiidka hore nasaa-i baa wariyey walahu ay nasaa-iyu waxa uu wariyey sidoo kale can ibni cabaas cabdullahi ibni cabaas buu ka wariyey qaala waxa uu yidhi ana rajulan qaala linabiy sal ly slam nabiga ayaa nin waxa uu ku yidhi maa shaa allah wa shita nin baa ku yidhi nabiga maa shaa allah wa shita fa qaala markaasuu nabigu waxa uu ku yidhi ajcaltanii lilaahi niddan ma waxaad iga dhigtay mid ilaahay la siman oo nidku waa almathiil waxa weeye washabiih maarata wanadiir ma mid ilaahay la siman baa iga dhigtay bal maa shaa allah waxdahu ilaahay keligii siduu yeelo ayay arrintu noqonaysaa mashiicada ilaahay keligii baale ha bal maa shaa allah waxdahu marka xadiidkana imaamu nasaa'i ayaa warinaya fii camal yowmi waleyla kitaabkiisuu ku warinayaa sidoo kale imaamu lbukhaarina fi ladab almufrid buu ku warinayaa sheekh albani raximah llahu tacaala wuxuu ku takhriijinayaa axaadiitan silsilati axaadiid asaxiixa boqol soddon iyo sagaal ayuu ku takhriijinayaa halkan xadiidkan markaa faa'ida cadiimaa ku jirta nabiga calayhi salaatu wasalaam ninkaa ku yidhi maa sha allah washiita weliba riwaayad marka uu imaam anasaa'i warinaya lafdiga xadiidku wuxuu ahaa cabdullahi bni cabaas wuxuu yidhi ninkaa markuu nebiga u yimid ayuu la hadlay faraajacahu bacda alkalaam macnaha hadalkiibuu nebiga la isku celceliyey oo xoogaa niqaash baa la galay markaasuu markii dambe waxa uu yidhi ninkii intuu tanaasulay maa sha allah washiita sidaad ilaahay doono iyo sidaa adigu rabtid baan yeelaynaa ha markaasuu nabigu yidhi ajcaltanii lilaahi niddan riwaayada qaarkood cidlan ama waxa weye niddan ajcaltani lilaahi niddan miyaad iga dhigtay laa bal maa shaa allah waxdahu xataa ma odran maa sha allah uma shiita dheh maa sha allah waxdahu buu yiri ha waxaa marka halkaa cajiib ah iyadoo nebigu saa u inkiray in shirki loo sameeyo oo xaqi ilaahay wax laga siiyo oo waxa weeye ishraak uu meeshaa yimaado shirku asqar uu yimaado buu nebigu inkiray bal ka waran marka dadka maanta shirku akbar ku dhacaya oo le nebigaanu jecelna markaasaanu jacaylkaanu nebiga jeclayn ayaa ayay shirku akbar samaynayaan markaasay leeyihiin ilaahay baan ugu dhowaanayna waxay culammadu aad u radiyeen sida sheekh cuthaymeyn ay markay ka hadlayaan maalan arrintaani waa shirku asqar kitaabka la yidhaahdo qasiidada la yidhaahdo burdaha oo buusiri waxa weeye alifay albusiri oo mawliidka loo yaqaano oo la akhriyo hameenka mawliidka waxaa ku qoran saddex bayd oo khatara gadaal buuna shiikhu inooga keeni doonaa waxaa ugu horeeya yaa akrama alkhalqi maa lii man aluudu bihi siwaaka cinda xuluuli alxaadith alcamami waxa uu yidhi ninkaasi nebiguu la khidaabayaa nebigaan ammaanayaa buu leeyahy kii dadka ugu khalqiga oo dhan ugu wanaagsanaayo ugu karaamo badnaayo waa sax intaasi nebigu waa akramu lkhalqi ha anaa sayid waladi aadam walaa fakhr waatuu yidhi waa khayru khalqi illaah laakiin waxa uu yidhi maa lii iima sugnaanin man aluudu bihi siwaaka cid aan magan galo oo dhibaata markay timaado aan ka magan galo adiga maahay cid kale melihi xataa allah subxaana wa tacaala waa ilaawey oo ilaahay ha la magan galaa la isku ogaaye yaa isku ogaa nebiga in la magan galo muxuu kuu qaban karaa nebiga calayhi sala salaam waa dhintaye oo isagaaba waxaa lagu yidhi qul laa amliku linafsii nafcan walaa daran ilaa maa shaa allah walow kuntu aclamu alghayba lastaktartu min alkhayri wamaa masaniya suu nebiga isagaa lagu yidhi ku dhe dadka waxna idiima qaban karo naftaydana waxma qaban karo gabadhii uu dhalo faatima uu ku yidhi yaa faatima saliinii min maali laa ugnii canki min allahi shaya waa soo mar idan marka nebigu muxuu kuu qaban karaa nebigu waa dhintay wuxuu kuu qaban kara ma jirto qof qabri galay waxba kuuma qaban karo ninkaana waxa uu leeyahay cid kaloon magan gala ma jirto waa goorma cinda xuluuli lxaadith alcamami marka ay dhacdo xaadithada wax walba camimaysa qiyaamahoo kale markuu dhaco oo dhibaatadu cid walba ku dhacdo oo ku habsato aniga cid aan u qayshado iyo cid wax ii qaban karta ma jirto adiga mooye inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun ya maujeeda haddaba markaa arrintaasi miyayna shirki ahayn waa shirki waadixa oo waxa weeye shirku akbara oo allah subxaana wa tacaala xaqiisii uu siinayo beydka ku xiga kan ka dambeeya waxa wuxuu sii dhahayaa fa ina min juudika adunya wa daratiha wa min culuumika cilmu allawxi waalqalami adduunyada iyo aakhiraba adiga ayaa bixiya waa faina manjuudika deeqaaga iyo wanaagaaga iyo fadligaaga adduunyadoo dhan iyo aakhiraba wadarataha iyo aakhira cilmigaagana waxaa ka mid ah looxul maxfuudka waxaa ku qoran cilmigaagu ka mid yahay min buu geliya tabciidiya macnaha looxul maxfuudka ilaahay wuxuu ku qoray oo dhan cilmigaagaa ka weynoo cilmigaagay ka mid yihiin allahu akbar subxaan allah tacaala allaah camaa yaquuluuna culuwan kabiira waa shirki akbar ah oo waxa weye qofku diinta kaga baxayo dad baa inta akhriya waxay leeyihin nafacana allahu bih subxaan allah qofka muslimkaa waxaa laga rabaa waxa uu carabkiisa ka soo saarayo inuu macnaheeda garanayo hadduuna macnaheeda garanayo khatar buu ku dhacay idan nebigu shirku asqar buu inkiray kayf ah shirku akbar markaa cilmi qeyb inuu og yahay iyo ugu tiirinaysa arrin khatar wey qaala waxa uu yidhi shiikhu raximahullah su-aaluhu inoogu keeni doonaa masaladaa shiikhu waa kusoo noqon doonaa waxa uu yidhi walibni maaja ay ibni maaja fii sunanihi waxa uu ku wari can tufayl waa akhii caaisha oo waxa weye min ummihaa caaisha radia allahu canha um lmuminiin iyo ninkan tufayl baa isku hooyo ah waana saxaabi ma dhalin abubakar waa isku hooyo waana saxaabi waxa uu yidhi tufayl ra'aytu waa riyo weeye waa manaam waa riyo ra'aytu waxaan arkay buu yidhi oo riyo la igu tusay kaannii ataytu calaa nafarin min alyahuud aniga oo u imid macnaa waxaa ku riyooday anoo soconaya oo u imid koox yuhuudoo meel fadhida waa madiina markaasaan waxaan ku idhi faqultu waxaan idhi innakum la antum lqowmu nimayow dad wanaagsan baa tihiin haa la antum lqowmu ey macnaha qoom sharaf leh oo wanaagsan oo dadnimo leh tiin wanaagsan ahlu kitaab baad ahaydeene lowlaa annakum taquuluuna cusayr bnu llah haddayna jiri lahayn inaad dhahdaan cusayr waa wiilkii ilaahay dad wanaagsan baad noqon lahaydeen laakiin hadda khayr ma lihidin sababtu waxa weeye cusayr bnullahi baad leedihin mushrikiin baa tihin ha shirkigaasaad ku ba'deen laakiin sida kale towraad baad haysateenoo dad wanaagsan baad noqon lahaydeen oo carabta waad ka fiicnaydeen faqaaluu waxay ku yidhaahdeen iyagiina waxay ugu yidhaahdeen buu yidhi innakum la antum lqowm idinka laftigiinnu muslimiintaa dad wanaagsan baa tihiin lowlaa annakum taquuluuna maa shaa allah wa shaaa muxamed haddiidan odhan lahayn maa shaa allah wixii ilaahay doono wa shaaa muxamed muxamedna doono ay kaana ama xasala macnaha wixii ilaahay uu doono oo muxamedna doono ayaa ahaanaya haddiidan odhan lahayn dad wanaagsan baad noqon lahaydeen oo caqiido fiican ha shirkigaasaad idinkuna ku jirtaan waa shirku asqar marka kani kooduna waa shirku akbar markaasu waxa uu yidhi haddana uma ataytu waxaan u imid buu yidhi calaa nafarin koox oo min anasaara nasaara ah ayaan meel fadhida haddana arkay waa riyo markaasaan waxaan ku yidhi inakum la antum alqowmu lowlaa annakum taquuluuna masiix ibn allah dad wanaagsan baa ahaan lahaydeen haddiidan odhanayn masiix waa wiilki ilaahay oo nabiyullaahi ciisa haddiidan ibnullaahi odhanayn dad wanaagsan oo sharaf laad ahaan lahaydeen markaasay waxay igu yidhaahdeen buu yidhi inakum la antum alqowmu lowlaa annakum taquuluuna maa shaa allah wa shaa muxamed ha haddiidan odhan lahayn idinkuna ereygaas oo maa shaa allah wa shaa muxamed dad wanaagsan baad noqon lahaydeen oo caqiide fiican waa shirku asqar iyaguna shirku akbar bay ku jiraan falamaa asbaxtu buu yidhi markaan falamaa asbaxtu markaan waa beriistay akhbartu waan u sheegay man akhbartu bihaa dadkii macnaa ehelkiisa iyo dadkii saxaabadu qayb u sheegay uma ataytu waan u imid oo nebigaan u imid calayhi salaatu salaam uma ataytu nabiy sal salam fa akhbartuhu waan u sheegay fa qaala waxa uu igu yidhi hal akhbarta biha axadan wax qofna ma uga warrantay arrintaa fa qultu waxaan ku yidhi nacam haa dad baan u sheegay markaasuu nebigu saxaabadii la hadlay faxamida allaha wa athnaa calayhi nebigu saxaabadii la hadlay ilaahay buu mahadiyey wa athnaa caleyh ilaahay buu ammaanay waa istiftaaxii uma qaala waxa uu yidhi amaa bacdu ina tufaylan ninka tufayl la yidhaahdo ra'aa ru'yaa fa akhbara biha man akhbara minkum wuu u sheegay ciddii ida ka midoo u sheegay wa inakum la taquuluuna waxaad odhanayseen kelimatan haa kelimad baad odhanayseen yamnacunii uu ii diiday an anhaakum canhaa kada wa kada an anhaakum canha macnaha kelmad baad odhanayseen yamnacunii uu ii diiday an anhaakum inaan idinka nahiyo canhaa xaggeeda kada wa kada riwaadaha qaar baa caddayn waxay leeyihiin waxaa ii diiday xishood yamnacunii alxayaa ayaa ii diiday laa taquuluu ha odhanina maa shaa allah washaa muxamed walaakin quuluu dhahaya maa shaa allah uma shaa muxamed ama uma shita maa shaa allah washita ha dhiinina walaakin dhahaya maa shaa allahu uma shita uma geliya ha xadiidkaana waa xadiis saxiixa imaam ibnu maaja ayaa warinaya oo sunankiisa ku warinaya waana xadiis saxiixa oo waxa weeye culamadu saxiixiyeen sida sheekh albani kulli culamada dhan waa saxiixinaya waa xadiis saxiixa wuxuu ina barayaa marka arrintaani horta marka ugu horreysa waa riyo saxaabigaa uu ku riyooday riyadana axkaam lagama qaato ee mubashiraad keliya laga qaataa ru'yaduna nebigu waa tilmaamay calayhi salaatu wassalaam ru'yada asaalixa waa ru'yo wanaagsan oo wanaag baa lagu tusay keligiina ma aha waa ti waxa weeye cabdullahi ibnu zayd baa lagu tusay adaanka ru'yada oo rag badan oo saxaabaha ayaa inta riyooday nebigu markaa taqriiriyey idan marka waxay noqotay xukum sharciya markii nebigu taqriiriyey wa ilaa sida maanta dad badan yeelaan waxbaan ku riyooday markaasaan ku camalfalayaa oo axkaam baan ka dejinayaa mamnuuc waa ru'yo keliya laga qaata axkaam waa ru'ya alambiyaa ru'ya alambiyaai xaqun waa waxyi min allah ru'yada ambiyadu sidii nabiyullahi ibraahimba loogu waxyooday ru'yada oo la yidhi wiilkaa gowrac amaa innaga wixii aynu ku riyoonno waa min almubashiraat baa layaa ru'ya saalixa ru'yaduna saddex bay u qaybsantaa ru'ya saalixa waa bishaara min allah ru'yana waa min ashaytaan waa wixii dhibaato iyo shiddo iyo la socota riyana waa qarow iyo wax la mida idan ru'yadu marka lagama qaato axkaam dad badan waxa lagu mashquuliyo hebel baa riyooda ee xoolaha la qalo waxba kama jiraan waa xanjirin waa ru'yada waa min almubashiraat ha ilaahay baa laga baryaa wixii wanaagsan haddaa ku riyootid inuu ilaahay kuu aqbalo amaa xukum iyo axkaam lagama qaato amaa tan waxaa looga qaatay axkaamta waa intaan dambe oo nebigu yiri maaragtay waxaa dhahdaan maa shaa allah uma shita taqriirkaa nebiga iyo amarkaa nebiga ayaa laga qaadanayaa xukumka sharciga oo taxriiminaya in qowlkaa la yidhaahdo calaa kulli xaal marka saddexdan xadiidba waxaynu ka qaadanaynaa in shirkiga la yska ilaaliyo kiisa yar iyo kan weynba oo aan lagu dhicin shirkul alfaad marka insha allahu tabaaraka wa tacaala masaa'il buu shiikhu ka soo saari doonaa aan markaas masaa-ishoo dhan aynu markaa ku tacliiqinayno oo uu shiikhu caddeeyey halkaa marka ayaan ku joojinaynaa xadiita walxamdu lilah rabbi alcaalamiin